galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasiad ka dhegaysanayseen waa v o aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinku wayno madaxweynaha somalilan ayaa ku eedeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya inay ka dambeyso khalalaasaha siyaasadeeda ka taagan maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya in ay ka mas-uul tahay qalalaasaha siyaasadeed iyo nabadgelyo darre ee ka socda qaybo ka mida maamul goboleedka puntland madaxweyne biixi oo ka hadlayey maanta bandhigga caafimaadka ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay qalalaase ku waddo maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland horta somalilan dee waxaannu ka mid nahay gobolka wixii saamaynaya dhibaato abuurayaanu ka hortagno annaga degenaanshaha iyo iskaashiga wax nooga dayay waxaan u aragnaa inay soomaaliya dhibaato hor leh oo weliba riiq dheeran doonta ka soo socoto dawladdii farmaajo ee laga waayey inay meesha degso ee caalamka o dhan taageeray shantii goboloo dagaal bay ku qaaday shantooda markay dagaal ku qaaday jaarkana dagaal bay ku soo qaadaysaa waa shar soo socdaan u arkayna kismaayo ka dagaalamaysaa garowbay ka dagaalamaysaa dhuusamareeb bay ka dagaalamaysaa xamar bay ka dagaalamaysaa dee goyska dab bay ku waddaa way soo gubaysaa markaa taasaana ku qaylayna muse biixi cabdi ayaan weydiiyey maadaama somalilan ay sheegtay in sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ay ka goday soomaaliya inteeda kale sababta uga hadlayo kala duwanaanshaha siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada ay somalilan hore u sheegtay inaanay ka mid ahayn dee mayana ee dawlad kasta oo meesheeda dab ka soo socodso in laga qayliya maaha gobolku markiis hore nabad iyo waxaa loo socday in dhibaatooyinkii laga saaro dee intii kaleba waa dadaalaysaa waa degantahay laakiin jaarkayga soo gubanaya dee maxaanu cabsigu qawray lan dabka maanta xamar ka dhacay xamar ka dhacay baa maraya garow garow dee soo xadkaygii maa dee balaada garow ku dhacda soo noo soo gaari mayso barwaaqaduna soo gaaraysaa dee markaa waxa la sidaha laga daayo oo nabadalka lagu soo celiyo madaxweyne biixi ayaan weydiiyey inuu dhammaaday iyo halka uu marayo khilaafaadkii dhinaca xuduudaha ku saabsan ee u dhexeeyey maamul goboleedka puntland iyo somalilan waxba nagama dhexeen waxay naga dhexeen xamar dagaalkii ka socday somalilan iyo iyo puntland dhexdooda ee dawladda xamar baa waday cabdiweli gaas baa loo adeegsanaya soo maad garan maantana xitaa isagu wuu soo dhaafayaa nasiibada ka socota garoowe wuu soo dhaafinayaana xaggayga u soo tallaabinaya taannu ka hortagaynaana waa taa dalku uga baahna dagaalno degenaanshu u baahan yahy geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeennadeeda ku ammaanay isagoo ugu baaqay dadka somalilan gaar ahaana dadka reer guraaga hooyooyinka ku sugan deegaanada ka fogfog magaalooyinka waaweyn in adeegyada caafi iyaguna ay ka faa'iidaystaan oo ay iyaga iyo carruurtooduba tagaan xarumaha caafimaad ee loo sameeyey mid waan kuu saxaya somaliland lama aqoonsana nin wala hadduu ku noolo somaliland waa aqoonsay cilaaqaad buil maanta dawladdii aan lalahayna iyadaa iska iman doonta markaa cilaaqaad builmaanta lagwalaba ahaa oo beri baa xamar bidowdeen baa xanibaada laakiin somalilan ilaahna waa aqoonsanaya waa u rooye dadkeeduna waa aqoonsanya waa isku kalsoon yahay maadka hooyooyinka iyo qoyska waxaan u sheegayna inaynu dhammaanteen bahda caafimaadka dawlad iyo shicibba inaynu gutaan inaynu caafimaadkeenu wanaajino maanta warka qudhal noo sheega waxaa inay carruurteena ku dhalanaysaa nabarrada cudurrada qalqallooca ama dhibaatada inay gacjintay waxa u horraysa horta in wax soo saar bilowin oo carruurta duwarkaa nafaqa hel taana waa inaynu dee fahamnaa waxaan u baahannahay caafimaadku wuxuu hagaagayaa markay dhaqaalaha dadku hagaagday caafimaadku meel faqijoog ku haagi maayo qof gaajoonaya caafimaad ma helayo marka waxaan u baahan nahay ilaan barya wax nagu siiyaay cidibadkayna ku ajitari mayso inaan tabcanno intaasaan ku soo koobaya hadalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ka soo baxa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi tan iyo intii ay si weyn cirka isugu sii shareertay khilaafaadka u dhexeeya maamul goboleedyada jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland khadar maxamed cakule v o e hargeysa aad buu mahadsan yahay khadar dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya aanu isku daynay inaan la xiriirno oo ay arrintani eedda muuse biixi ka jawaabaan ay ka gaabsadeen inay arrintaasi ka hadlaan halka ad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a